ka cabsanaan san dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobada ad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya sheegtay in maanta guud ahaan dalka uu ka furmaya imtixaanka dugsiyada sare ee dalka iyadoo sidoo kale fariin u dirtay dadka baraha bulshada soo gelinayo imtixaanka feega ee ku sheegtay taliska booliska gobolka mudug oo faahfaahin ka bixiyey nin shan ruux oo isku qoos ah ku dilay duleedka magaalada muqdisho oo gacanta lagu soo dhigay roobab ka daayay saacadii lasoo dhaafay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka danta yar ee ku nool magaaladaasi gubiga shabeelle oo sidoo kale fatahaad ka sameeyay qayba ka mid ah degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose iyo madaxweynaha maraykanka donald trump oo wacad ku maray inuusan shacabka dadka reer maraykan ku amri doonin inay xirtaan maaska ama afka lagu xirto ee looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waa sibtay taarikhna waa sideed iyo tobanka bisha toddobaad sanada labaatan labaatan warka subax waxaa soo saaray mukhtaar cabdulaahi mukhtaar cabdicasiis timcadde kusoo dhawaada qodobada aad dhegeysateen oo faahfaahsan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya sheegtay in maanta guud ahaan dalka uu ka furmaya imtixaanka dugsiyada sare ee dalka wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdulla jaabir oo la hadlay radio muqdisho ayaa faahfaahiyay sidoo kalena waxauu sheegay in ardayda looga baahan inay ka digtoonaadaan imtixaan feeg ah oo baraha bulshada maalmihii lasoo dhaafay lasoo dhigayey
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin soo dhawaada maanta imtixaanka waa diyaargarowgiisa aada ayuu yahay haddan ku goobihii imtixaanaadka lagu geli lahaa iyo meelaha mataqan loogu talagalay diyaargarow la socdaa doona maanta yiraahdo waxaa maanta imtixaanka fadhiisan doona la yiraahdo kun shan boqol konton iyo lix arday wuxuu ka dhici doonaa boqol labiyo toban goobood ayuu ka dhici doonaa imtixaanka oo kale ah caasimada iyo maamul goboleedyada waa garta marka diyaar garowgii xaguu legya marka maadaama xilligeen diyaar garowgana aad ayuu u fiican yahay sidaa la socota dabcan imtixaankan wuxuu ku soo aaday xilli dabcan weli uu jiro xanuunkii khatarta ahaa covid nineteen diyaar garowgana aad ayuu u fiican yahay waxaan diyaarin dhammaan agabkii loogu talagalay hadduu ahaan lahaa qandhacabirka hadduu ahaan lahaa ilaadi ku ron yahay afxirashadii faraxalkii gacmo dhaqii iyo wixii la halmaala marka diyaargarowgan aad uu fiican yahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu si fiican oo uu ku bilowdo aada u fiican waxaan rabaa keliya inaan ku daro waxaan arkayay baraha bulshada in la soo geliyey imtixaan been abuura kaasoo ahaa labada kun iyo sagaal iyo tobanka marka dadka aada ha isaga fiiriyaan saas ayaa ku qoran waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in waxaa been abuurka ummadda ay ka waantoogaan iyo robagandada imtixaanka saan kuu sheega weye dhammaan maamul goboleeda oo ka qayb qaadanayaan waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in uu si loogu dhammaado aada u fiican waxaa kaloo aan kuu sheega waxay ahayd in waxyaalaha baraha bulshada lagu faafinayo oo xumaanta ah oo mataqaana been abuurka ana in dadka looga digo hadduu ilaah yihahdo waan raadin doonaa waxaa ka dambeeya oo ummadda jahwareerinayo
imtixaanka dugsiyada sare sanada goodka guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleeda ayuu ka dhacaya sidoo kale waxaa fadhiisan doona ilaa iyo inka badan soddon iyo afar kun oo arday waxaa ka mid ah meelaha oo ka dhacaya maanta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee deegaanka hirshabeelle waryahayga cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkaa inooga soo diray jowhar
magaalada shaqeen waxa dhexeeda saa kala sanaya rasmi ay kaga tirma imtixaanka shahaadada ee bulshada sare ee dalka taasoo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyadaana maalmihii soo dhaafay ardada israysanaysa imtixaankan iyo diyaargarow aad u roogan ay kagu jireen waxaana sidoo kale maanta ardada fariisanaysa imtixaanad oo iminka ku qulqulaya goobaha loo ogteeyey in ay ka qabsoomo imtixaanka shahaadada laga dareemaya farxad ay ku aadaan fariisasho imtixaanka maadaama horey dib isagu dhacay sabab la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban mas-uuliin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa la filayaa in goobaha ay ku dhacayaan imtixaanka inay gaaraan isla markaana ay furaan imtixaanka shahaadiga sidoo kale waxaa jirta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle qorshaha ardada ay kaga wacyigelinayso cudurka covid sagaal iyo toban waxaana wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ardada ay qaybinaysaa maaskaruuf aysan ka taxadirayaan cudurka covid sagaal iyo toban inkasta waxa aase ardada bulshada sare ee deegaanada hirshabeelle gaar ahaan kuwooda gobolka shabeellaha dhexe ayaa saacadaha soo socda usdaysan doona imtixaanka shahaadiga cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadio muqdisho jowhar
dhinaca kale deegaanada galmudug ayaa kamid ah meelaha maanta uu ka bilaabanayo iyadoo la dareemayo dhaqaaqyada imtixaanaadka dugsiyada sare oo saakay waxaa qadka telefoonka ku wareysanay goordhaweed waliyahaga baashi cali xaashe oo inooga soo warama magaalada gaalkacyo
waxaa saakay dabcan imtixaankii shahaadigaha u fadhiisanaya arday sidoo kala timid deegaanada gobolka mudug uu ka kooban yahay gaar ahaan dhinaca dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale degmaxooleedka hobyo oo guud ahaan deegaano gaaraya ilaa iyo saddex iyo toban iyo wax ka badan oo gobolka mudug ka tirsan iyo degmaxooleedka hobyo isoo kala yimid iyo gaalkacyabaa saaga imtixaanka ay gelayaan waxaa la filayaa imtixaanka in ka qayb galaan furitaankiisa maayarka degmada gaalkacyo guddoomiyaha gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare xukuumadda federaalka soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka galmudug waana runtii dabcan imtixaankan xilli wuxuu kusoo aadayaa diyaargarow xoogan uu jiray oo dabcan iyadoo laga ambaqaadayo dhacdooyinkii sanadkii hore oo ku saleysanaa dabcan ku noqoshada imtixaanaadka oo dib lagu laabtay si loo soxo dabcan ujeedooyinka rasmiga ah ee qaranka soomaaliyeed iyo hadafyada laga leeyahay koruqaadista waxbarashada marka gaalkacyo diyaargarow xoogan ayaa ka jira saa ognahay maalmo ka hor waxaa soo dhammaaday fasaladii sideedaad oo shahaadiga ahaa oo sanadkan u gudbaya sagaalaad iyo fasalka koowaad ee dugsiga sare taasoo si weyn loo xakameeyey oo goobaha lagu qaadayay ee la geeyey ciidamo booliska ka tirsan qaranka soomaaliyeed si ay u xaqiijiyaan dabcan tirakoobka rasmiga ah iyo dadaalada dhalinyarada soomaaliyeed ama dhalaanka soomaaliyeed oo ku doonayo koruqaadista waxbarashada saakana dugsiyadii sare ayaa loo fadhiisanayaa waxaana la filayaa inay kasoo baxaan guulo wax ku oola oo ku aadan xakamaynta iyo sidoo kale ka guulgaarista hadafyada qaranka ee ku aadan koruqaadista waxbarashada
taliska booliska dowlad goboleedka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay nin shan ruux oo isku qoos ah ku dilay duleedka magaalada muqdisho toddobaadkii lasoo dhaafay oo shalay ciidamada ammaanka ay ku qabteen magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug wariyaaga maxamed muuse tarsan ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
sagaalkii luulyo goor habeena ayuu aweys cusmaan cabdi gudoodii dilwadareed deegaanka garasbaalley ee gobolka banaadir ugu geystay xaaskiisa iyo afar ruux oo ka mid a xigaaladiisa dilwadareedkan ayuu fuliyey goor habeena oo loo fadhiyo tacsida ooridiisii hore oo uu isagu nolosha u qoonsaday wuxuuna isku dayey inuu ka baxsado sharciga iyo laamaha ammaanka taasi oo dhexalsiisay inuu socdaal qarsoodiya uga baxo gobolka banaadir ciidanka booliiska gobolka mudug ayaa gacanta ku dhigay eedaysane aweys oo loo haysto dilka shan ruux sida uu xaqiijiyey taliya ku-xigeenka booliiska gobolka mudug gaashaanlo sare maxamed nuur cali bismillahi raxmaan raxiim aweys wuxuu ahaa nin dil wadareed ka geystay magaalada muqdisho taariikhdu markaa sagaalka bishii sagaalka bishi anaan ku jiro xogtiisaan waxaanu ka helnay dadweynaha ninkaasi soo dhaliran gaalkacyo abaara arrina hore dadka xalay ahayd tobankii habeen soo galay raadraa beerka baadi waxaan ku guulaysanay aweys ayaan gacanta kusoo dhugma laguma soo xelaysa aniga magaalada gaalkacyo insha allah waxaa lagu jiri doonaa sida cadaalada ay qabto waxaana dib ugu celin doonaa halkii uu falka ka geystay oo ah magaalada muqdisho falku wuxuu ka dhacayaa dadweyne soomaaliya dhexdiisa dadkuna markasta ay joogaan xogta way helaan anigu maaha marka koowaad oo aan cabdibile magaalada muqdisho ka geystay fal dambiyeed aan ku qaban magaalada kalqaale mar maaha laba maaha saddex maaha
maxamed muuse tarsan warbixinta qaranka muqdisho
roobab ka dacay saacadii lasoo dhaafay magaalada jowhar ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka dadka danta yar ee ku nool magaaladaasi iyadoo la arkay in biyo ay boodhaafiyeen qaybo ka mid ah magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waryahaga abukar bacadle ayaa warkaa inooga soo diray jowhar
iyadoo maalmihii lasoo dhaafay roobab si istaba jooga uga da-ayeen gudaha caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowar ayaa saameyn aada u xun ku yeesheen dadka danyarta ah ee ku nool guryaha ka samaysan carshaanta waxaana gudaha u galay daadadkii roobka kasoo rogmaday qaar ka mid a dadkaasi ayaa warbaahinta qaranka uga waramay saameynta ay ku yeesheen waxayna baaq u direen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah muslimi maslax doolow roobkii oo xal ilaa shan subax do-aayay fasahaadkan ayuu keenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shukru ma hatarta ilaahayaa iskale ilaahayaanu ku mahdinaynaa ilaahaanu ku shukrinaynaa laakiin waxaa idinka codsanaynaa insha allahu tacaala inaad kaalmo xoogan aad ka qaadatiin iyo kaalin oo roobka sanad kastoos do-aayna macnaha dhibaatooyinkan iyo fasahaadkan uu noo keenaa xaafadda aan degananahayna faanool waaye god waaye roob hadowdo waa go-aa hadduu ilaahay idmid waxaan jecelnaha maamulka inuu macnaha wax nogula qabtay insha allahu tacaala bismillaahi raxmaani raxiim horku biyaan ugu jiro labada qol meela wax ku karsana male ciyaalkii waxaan siisana ma leha dooriyaalkii wax naga daadaadeen meel dab ku shidana male cuntu meelaan ka kaasana male meelaan ka shaqaysanana malahay meel shaqo ugu aadna ma haysano ee anaa naga soo gaaro anaa naga soo gaaro maamulka anaga soo gaaraaro dhibaataana hayso beelfederaalka hirshabeelle yaa anoo soo fiiriyaano gacan anoo soo lahaadaano masaakiinmeelaasfadhinidinka codsanaynaa dowladda federaalka magaalada jir hirshabeelle waxaan idinka codsanaynaa baahi baanu hayso biyaan ku dhex jirnaa ilaa afar iyo labaatanka meelaan u baxna male meelaha shida naga soo galaayo male baaxanunahay meelaan fidhinay meel kalaan u socno ma jirto alxamdulillah rabbilcaalamiin shukrulalah biyihii beeriyaa naga gooyeen meelaan ku dhex jirno aqal biyihii yaa noo dhex yaalo alxamdulillah rabbilcaalamiin shukr hadda waxaan idinku codsanaynaa inaan wax kasta nooga soo awoodin jiif ma haysano siyeeri ma haysano dhirma ayaana dhammaysay dadkani biyaha roobka ay saameynta ku yeesheen ayaa u barakacay qeybo ka mid a gudaha magaalada jowhar oo ay ku nool yihiin eheladooda abubakar maxamed baacadile warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar
dhinaca kale webiga shabeelle ayaa fatahaad ama ku fatahay qeybo kamid ah degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose webiga shabeelle wuxuu ku fatahay labada dhinac ee degmada afgooye si gaar ah waxuu aada u saameeyey xaafadaha kow iyo labaatan oktoobar iyo dhagaxtuur iyadoo dadka deganaa halkaasi ay ka qaxeen sidoo kale waxaayana uu saameeyey isbitaalka weyn ee afgooye oo biyo ay gaareen dadka ka barakacay fatahaadda waxay haysataa xaalad nololeed oo aada u liidata iyadoo ay u baxayn bannaanka magaaladaasi oo ay ku haysato guryo la-aan islamarkaana roobabkii ay ku dul horayaan maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa wado dadaalo lagu xakameynayo biyaha iyadoo jawaano iyo caro lagu celinayo ay gaarsiiyeen qeybo ka mid a xaafadaha degmada afgooye waxaana weli halkaasi ka jirta nolol adag maadaama biyaha halkaa ay si aada u saameeyeen guud ahaan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose markaana isu soo bax lagu soo bandhigay ciyaaraha dadka banaadiriga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho qeybo kamid ah iyadoo ilaa iyo shan degmo ay halkaasi ka dhigeen banaanbaxyo ee ku aadan hidaha iyo dhaqanka iyo taarikhda sooyaalka lagu soo bandhigay dadka banaadiriga
isu soo baxan waa cada dhaqameed sanad walba dadka banaadiriga ugu dabaaldegaan waxaana lagu soo bandhigaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo injiilka cusub la baro taariikhda iyo sooyaalka dadka banaadiriga ay soo mareen sanadkan waxaa ka qayb galay shan degmo ee gobolka banaadir sida cabdicasiis boondheere waaberi shangaane iyo xamarweyne waxaana isugu soo baxay inta badan qaybaha bulshada ku kooban dhallinyaro haween iyo odayaal dhaqameedyo waxaa sidoo kale ka qayb galay maamulka gobolka banaadir iyagoo socdaal ku mariyay qaybo ka mid ah waddooyinka waaweyn ee caasimadda kan maaha ugu yaraan waxa weye laba kun oo sano bas kun iyo shan boqol oo sano meel kastaana laga sameeyo oo sacuudigaa sameeyo oo afgoy laga sameeyo daafcana laga sameeyo tana waxaa isku kulminaysaya heer banaadir oo dhan quwadoodii iyo farxaddoodii iyo walaaltimadooda isku muujinaya sanad kasta inay meel isku yimaadaan intana waxaa la yidhaha seenada moorsho gadaalna waxaa jira gogasha guddoomiyihii hore degmada xamarweyne cumar shariif jeeg oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha ayaa ka hadlay ee xafladan ee maanta aad u jeedaan ee quruxda badan waa ee dhaqan waaye dhaqan soo jiritaan oo wakhti badan soo jirtay ilaa iyo kun iyo saddex boqol oo qarni ayay soo jirtay dhaqankan waxaa waaye badgal ayaa la dhahaa istunkiyaa la dhahaa shiraa la dhahaa waxaa taqaanin in lagu qaban jiray sida gobollada oo dhan oo banaadir oo dhan ayaa eh, lagu qaban jiray maanta eh, sanadba sanadka kale dadka waxaa dareemaysaa nabadgelyada inay imaaday gudoomiyaha degmada xamarweyne cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir ayaa sheegay in sanad walba ay isugu yimaadaan bannaanbaxan islamarkaana uu qayb ka yahay dhaqanka dadka banaadiriga ah waa caado dhaqameed oo soo jireen ah abka ab laga soo gaaray oo hore ay u jiri jirtay marka taasay qayb ka tahay een, waxaan aad ugu mahadcelinaha marka een, in weli ee la ilaalinayo dhaqankii iyo hiddihii weli la dhowraayo inta soo abaabusha oo ugu weyn odayaasha oo run ahaantii haddii la'aantooda ay ahaan lahayn aan wax la qaban lahayn aaday ugu mahadsan yihiin sida ay ilaa hadda ay ugu adag yihiin gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cumar cali cabdi ayaa ku bogaadiyey inay wanaagsan tahay in la soo celiyo dhaqamada si jiilka soomaaliyeed ay wax uga bartaan taariikhdooda
waa markii ugu horraysa aan ka soo qayb galo dhaqan noocan oo kale ah farxada ay tahay aniga dhaqanka la soo celiyona wax walbay hagaajin doontaa insha allah haddii dhaqanka la soo celiyo oo qof waliba dhaqanka u lahaa magaalada uu keeno waa horumar waaye waxaa moodaa in oo waxyaabaha kaloo qaar oo hadda nagu cusuba dhibaatooyinka in laga baxaayo Een, shirka be- een, ah, beelaha banaadiriga oo maantoo kale ku beegan waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb gala mar labaad iyo mar saddexaad waxaana jeclaan lahaa sidaan oo kale anuu ku celinayo codkana ku adkeenayo maamulka gobolka banaadir uu ku faraxsan yahay
cabdiqaadir shacbur
halkaa warkaad ka dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa wacad ku maray inuusan shacabka reer mareykan ku amri doonin inay xirtaan maaska ama afxirka looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus hadalkiisa ayaa kusoo beegmay xilli madaxa cudurka faafa ee dalkaasi masar antonio faji oo madaxda dowladda iyo kuwa gobolada ku booriyay inay shacabka ku qasbaan xirashada maaskarada maadaama mareykanka uu kamid yahay meelaha aadka u saameeyay cudurka covid sagaaliyo toban doctor foji waxauu intaa ku daray in ay muhiim tahay xirashada maaskarada wejiga ayna qasab tahay in qof kasta oo isticmaala dalka mareykanka waxaa aad loo siyaasadeeyay xirashada maaskarada wejiga ayuu ku daray hadalkiisa madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa marsii horeysay gaashaanka u durwaray xirashada maaskarada waxaana mar ugu horreysay sabtidii lasoo dhaafay uu xirtay maaskarada iyadoo la arkayay in baraha bulshada kasoo muuqday hase haatee wareysi oo siiyey warbaahinta focus news ayuu trump ku sheegay inuusan marnaba ku raacsanayn in dadka qasab looga dhigo xirashada maaskarada sababtaa wuxuu yidhi dadka waxay u baahan yihiin xurnimo dhegeystayaal warkii subax ood kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana intaas ayuu naga yahay tanay kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu saati waxaan dibid ku celiyaa qeybaha iyo xiriirinta iyo cabdisalaam